Golaha Warbaahinta Soomaaliyeed ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ku qabtay tababar ku saabsan kor u qaadidda xirfadda warbaahinta ee wariyaasha ka howlgala maamulka Galmudug. Tababarka oo socon doona muddo saddex maalin ah ayaa waxaa loo qabtay wariyaasha ka howlgala warbaahinada ku yaala magaalooyinka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Hinda Daahir Jaamac agaasimaha tababarada Golaha Warbaahinta Soomaaliyeed ayaa ka warbixisay waxyaabaha lagu baran doono tababarkan iyo ujeedka loo qabtay.
tababarkan waa mid golahu ugu talagalay inay saxafiyiinta ku bartaan habka loo sameeyo investigative baarista la xiriirta arrimaha dhinaca marka warbaahinta la joogo runtii wadankeena waxaa ka dhaca dhibaatooyin kala duwan waxaa jira dhibaatooyin la xiriira dhinaca bini-aadanimada anaga laftirkeena wariyaasha xataa qaar baa nagu dhaca waxaa jira kuwo ka dhaca karaymahoo dee dilalkoo kale waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin in lagu sameeyo baaris oo sida xaqiiqada ah loo soo tabiyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta maamulka galmudug xuseen xirsi faarax iyo agaasimaha waaxda tababarada ee wasaaradda warfaafinta maamulka galmudug xasan cabdiraxmaan aadan ayaa wariyaasha loo qabtay tababarkan ku bogaadiyey inay ka faa'iidaystaan tababaradan noocaana waxaan aada ugu rajo weynaha inuu yahay tababar wax badan idinka bedeli doona aqoontiina iyo kartidiina marka loo eego saameynta uu leeyahay waxaana wariyo wax badan ku ogaan doonaa in xogta saxda ah iyo habka loo diyaarinayo barnaamijyada baaritaanada oo kale dokumentiyadaas dabcan wariyaal gaara ayaa dunida takhasus gaara ay u tahay runtii waana wax lagu farxo in tababar noocaana aada heshaan waxaan rajeynayaa fursaddaas inaan la dayaci doonin oo wax badanna ay aqoontiina iyo kartidiinaba ay ka bedeli doonto waxaan isleeyahay waa wax faa'iidooyin badanoo noogu jiraan haddana reer galmudug idinkuna aad tihiin warbaahintii galmudug waxaan rajeynayaa inaad qaado doontaan casharo aada uga faa'iideydaan deegaankiina casharada ay qaadan doonaan insha allahu iyo kuwo ka badanba way u baahan yihiin midka hadda barka ku qoran iyo kuwo ka badanba aada loogu baahay qabaa wasaarad ahaanna insha allahu intaa iyo in lamida waa usoo wadnaa warbaahinta galmudug guud ahaan idinkuna waad naga gacansii doontaa insha allah maadaama heer qaran aad ka socotaan tababarkan ayaa door muhiima ka qaadan doona horumarinta xirfadda wariyaasha loo qabtay tababarkaa si ay kaalin ugu qaataan horumarinta warbaahinada ay ka howlgalaan ee ku yaala magaalooyinka maamulka galmudug